barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa meel kastooad naga dhegaysanaysaan waa salaasa bisha februari waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idaacaddeenna idinku hayna dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool oo isu abaabulay la dagaalanka haybsooca waxaan aad ugu rajo weynahay islamarkaana maalinu noloshayada ka mid a aanu rajaynaynaa inaannu aragno bulshada soomaaliyeed oo u nool si sinaan iyo cadaaladi ku jirto hadday ahaan lahayd dhanka guurka waxbarashada iyo si kastoo bulsha u noolaato sidoo kalena waxaan dhegaystayaasha u haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo sida ay uga ganacsadaan magaalada boosaaso qof sibuu waxbuu u arkaa laakiin aniga hadda ilama muuqato wax waddanka lagaga tegaayo oo la iska joogi anigu waxaan ka doorbidi lahaa horta waddankan waa khayraad baa ku jira sida aniga aaminsanahay laakiin qof dhallinyaro aniga camala si aragti kale waa ka aamini karaa
dhinacii heesaha ayaan iyaguna meesha ka madnayn waxaannu idiin haynaa
codkaas nimcaan hillaac iyo weliba xamda kuwiin oo heestaas la qaadaysa sagootis iyana goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kalena waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa sheegay in dalkiisa iyo tobanka dal ee kale ee xubnaha ka ah ururka e asian ay si wada jir ah uga wada shaqayn karaan nidaamka gobolka iyaga oo dhammaan xeerar isku mid ah raacaya isaga oo isniintii shalay ka hadlayay xafladdii furitaanka ee shirka iyada oo ay tahay markii ugu horreysay ee maraykanka uu martigeliyo kulankan ayaa obama sheegay in shirkani ay udubdhexaad u noqon karaan ama ururkani udubdhexaad u noqon karo nabadda iyo barwaaqada gobolka koonfur bari asia
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad konton shiciba oo ay caruuri ku jirto ay isniintii shalay ku dhinteen weerar gantaal oo ku dhacay xarumo caafimaad iyo iskuulle ku yaalla waqooyiga suuriya afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobey bankimun ayaa sheegay isagoo soo xiganaya xogeyaha guud in weerarada noocaasi oo kaliya xadgudub ku yihiin xeerarka caalamiga ah cisbitaal ay soddon sareerood yaalaan oo ay howlgelisa hay-adda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ayaa isniintii shalay uu madfac burburiyey waxaa iyaguna jira goobo kaloo caafimaad iyo iskuullo ay waxyeeladu soo gaadhay
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysan maxamed ow dhinaca haybsooca soomaalida aad buu ugu badan yahay saan filayo waa runta waa run jirta weeyaan ha marka inta badan waxaa laga yaabaa in horta inkastoo meelaha qaar aad ugu badan yahay haddana waxaa laga yaabaa xitaa bulshada laftigeedu in aanay u haynin jawaabo badan waa run dadaallo badan oo dhinaca warbaahinta ismaaciil oo laga sameeyey way jiraan oo warbaahinada caalamiga qaarkood ay barnaamijyo dhaadheer kusoo qaateen anu waxaan xusi karaa maraan joogay gobolka minnesota on wax ka dhiganaya halkaas jaamacadda urur ardayda gobolkaas joogay ayaa xil badan iska saaray wuxuu la shaqaynayey dad ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ee gobolku sugan ilaa dhowr sannad oo intaan xasuusto lix toddoba sano in gaadhaysa waa la samayn jiray sanad walba soomaaliya maanta waad arkaysaayo magaalada laasxanood howlbaa ka socota barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeena dhahde waa go-aankaagay kan ka horreeyey waanu kusoo qaadanay xalqado ka mid ah marka dadaalku ma yara laakiin saad sheegtay miro dhalka waan gartay maxamed markaa qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa isu abaabulay inay la dagaalamaan haybsooca oo ah dhaqan aada uga dhex jira bulshada soomaalida wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya ururkan ayaa wuxuu yahay mid ay ka wada muuqdaan dadka deggan degmada laascanood waxayna ka hadlayaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka la hayb sooco sidoo kalena waxay farta ku fiiqi doonaan inay mushkiladani tahay mid loo baahan yahay inay u kacaan dhallinyaradu xuseen haaruun salaad oo ah guddoomiyaha ururka sima ee ka dhisan magaalada laascanood annagu waxaannu ka koobannahay qaybaha kala duwan ee bulshada hadda xubnahaanu ilaanu sii marayna waxaanu gaadhaynaa ilaa iyo shan iyo toban xubnood waxaannu isku midownay annaga oo alahayn kanaan reer hebela iyo kanaan reer hebela oo cid kasta iskuu jirto ummadda deggan gobolka sool oo ah dhallinyaradii aqoonyahaniinta ahayd ee wax fahmayey waxaannu u midownay sidii aannu u baabi'in lahayn falalkan xunxun ee bulshada haysta siiba walaalaheenna lahayb sooco walaalaheen midigmaal iyo sidii aannu u tirtiri lahayn caadooyinka xun ee ka jira bulshada dhexdeeda sida dhibaatooyinka lagu hayo walaalaheenna midigmaal dhan kasta sida waxaa ka mida guurkaoo kale bahdilaadda cayda xagga waxbarashada iyagoo dhibaatooyin badan ka haystaan annagoo xubnayaal badana waxaannu go'aansannay inaannu urur ka samayno branji branjigaas ururka asaaskiisa uu injineer suldaan cabdikariin uu ka aasaasay waddanka kanada branjina aanu halkan ka samaynay gobolka sool isagoo fikraddiisa isagu lahaa annaguna aan fikraddiisii ballaadhino oo branji aanu ka samaynay gobolka sool sidaannu u bedel lahay ummaddan sidoo kale hibaaqiidle waxay ka midka tahay ururkaasi waxayna si weyn ugu ololeynaysaa in bulshada weliba hannaanka guurka la fududeeyo dhallinyarada beelahaasi ka soo jeeda iyo kuwa gobolka sool deggan ay noqdaan mid isku duuban lagana xishoodo waxyaabaha tacadiyada iyo dhibaatooyinkaasi keenaya se dhallinyaradii igu horraysay sheegtayba cabdikariinna waxaanu u ololeynaa in bulshada soomaaliyeed sinaato islamarkaana hal hadaf u noolaato sida bulshooyinka caalamka u nool yihiin waxaan ka hibaaq ahaan anigu aada ugu ololeynayaa in dhanka guurka bulshadu ka sinaato waxaana aaminsanahay qaladku inuu ka bilowday markii horeba dhanka guurka waxaan aada ugu rajo weynahay islamarkaana maalinu nolosheeda ka mida aanu rajaynaynaa inaannu aragno bulshada soomaaliyeed oo u nool si sinaan iyo cadaaladi ku jirto hadday ahaan lahayd dhanka guurka waxbarashada iyo si kastoo bulsha u noolaato laascaanood tacadiyada loo geystaa reer midigmaal way yar tahay waxaan odhan karaa waa gobolada soomaalidu degtor dhan markaad eegto waa gobolka ugu tacadiyada yar saasay tahayna guurku meel waa mid laalan oo meel fog jira waxaanusan rajaynaynaa ka urur ahaan mustaqbalka iyaga fog inaan anagu soo aroosno hablaha ururka ku jira ana bilaabaanba marka waxaanu aad u jecellahay inay arrintaasi maalinuun maalmaha ka mid cabdikariinow ay hirgasho islamarkaana haddii anagu hirgelin kari weyno culimada abwaaniinta soomaaliyeed gaar ahaan reer sool oo la yidhaahdo waa dadkii gabayga dhalay waxaan odhan karaa way ka dhaceen bosishankoodii amba halkii looga baahnaa arrinkaas way ka dhaceen culimmada masjidadeennu kama wacdiyaan dadka khamriga iyo qaadkii sigaarka waa laga wacdiyaa laakiin caadadan xun aad muddo soomaalidu maalinta dhalatay inay la dhalatay kama wacdiyaan ma garanayo sababta waxaanuse jecellahay inaannu dhowaan qabanno kulan kulankaas oo aannu ugu yeedhi doono culimaadudiinka iyo qolyaha abwaaniinta xamse cabdiraxmaan kaliil waa madaxa dabagalka iyo tacdiyada ururka dhallinyarada ee sima wuxuuna ka sheekaynayaa waxyaabaha ugu muhiimsan uu isodhan karo waxbay ka qabteen ka tirsanahay ururka sima ee gobolka sool waxaana u qaabilsanahay dabagalka tacadiyada loo geysto walaalaheenna midigmaal ta ugu muhiimsan ee midbontigu waa xagga shaqada haddii la eego beelaha midigmaal ama beelaha laga tirada badan yahay xagga shaqada aada iyo aad bay ugu litaan ha noqoto shaqo dowladeed ha noqoto shaqo wasaaradeed ha noqoto shaqo kasta oo deegaanka ka jirta ama gobol kasta ka jira waxba lagama siiyo lagumana xisaabtamo shaqooyinka dadka laga tirada badan yahay ama beelaha midigmaal xagga guurka hadday isku dayaan inay dadka kale ee soomaalida guursadaan waxaa laga yaabaa in loo diido oo la dhaho la faquuqo oo la dhaho waxaa tahay midgaan waxaa tahay sidan waxaa tahay dadka laga tirada badan yahay sidaa loogu diido sidoo kale dhallinyaradan ayaa waxay leeyihiin qayb ay ugu talagaleen inay baraha bulshada ay gaadhsiiyaan fariinta ka soo baxaysa dhallinyarada magaalada laascanood farduus iimaan ayaa waxay sharaxaad ka bixinaysaa siday wacyigelinta oga samayso baraha bulshada iyadoona isticmaalaysa adeegyo fara badan gaadhsiinaysana saaxiibo fara badan oo iyadu isticmaala barahaasi kollow anigu qaabilsanahay gobolka sool ururka sime madaxa wacyigelinta waxaana mar walba aan awooda saaraa oo aan xoogayga iyo halgankayga aan mar walba ku mideeyaa oo aan xoogaya taargetkaba saaraa inaan baraha facebook oo kale barayaasha ay ku kulmaan dadka bulshada soomaaliyeed ee kala jooga daafaha caalamka sida facebooka twitterka instagramka whatsappka dhammaan wixii aan bulsho isticmaasho ee ah social mediaha inaan ku gudbiyo fariintayda oo aan u bandhigo dad soomaaliyeed oo daafaha caalamka kala jooga kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood wariyaha v o a cabdikariin olol ayay warramayey halkaad kala socotaana oo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington ka si toos aad uga dhegaysanaysaan
duhurnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda dhallinyarada maanta ee v o a ismaaciilow magaalada boosaaso dhinaca haddaan tagno waxaa jira dhallinyaro isu abaabulay inay ganacsi samaystaan ganacsi yaryar waan gartay marka inta badan waxa la yidhi waxay kula jiraan tartan adag ganacsiyada waaweyn ee magaalada ka jira ma shirkadaha waaweyne iyagu dee milyanis ka sameeya aad iyo aad haye marka ma daalaan way cawdaan dhalinyaradu eh, dhowr mar baan ayaan barnaamijyo noocaas hore uga samaynay laakiin bal aan barnaamijkan maanta eegno eh, waa waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhalinyaradaasi wuxuuna inoo soo diray warbixintan cabdiwahaab cabdi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku ganacsada gudaha magaalada boosaaso islamarkaana ganacsiga yaryar ku haysta boosaaso waxa uu iibiyaa shoobinka waxaan ku booqday xaruntiisa waxa uu igaga warramay faa'iidooyinka ka soo gala iyo weliba haddii ay jirto wax dhibaata uu ku qabo Een, waxaan jooga magaalada boosaaso een, labadii sano ugu dambeysay shaqada tan aad hojeedaan shoobinkan aan ku jirnay Een, marka haddaan ka warramo shoobinka dhankiisa horta faa'iido badan waan ku qabnaa laakiin labadii sano ugu dambeysay adiga waa waa ka shaqaynaynay baxashan oo ku dhex jirnay waayahay Een, alaaba isugu jiraan waa saad u jeedid uunsiya uunsi baa ku jira oo carfisooyin baa ku jira oo barfunnada iyo waxyaaba dumarka isku carfiyaanin ee, dadka isku carfiyaanin iyo iyo waxyaaba dadka isku caddeeyeen dumarkaan iibina saad u jeedidba Een, carfisooyinka waad u jeedaa iyo kareemada iyo ee, iyo waxyaaba qaladka ku jeedo alaabaha kale dumarka isku qurxiyaan intaaba waan iibina isku jiraan alaabtoo dhan Een, aragtidayda saan horeyba kugu sheegay een, ee, waxaan ka qaba ma lahan waa iskaga iibinaa qof walba meel buu iskaga dhaqan yahay marka waan iska barannay saasun baan iskaga shaqeeyaa shaqada professionalka ah meel buu mar aad ka heli kartaa Een, waa hore horta dhar iyo waxyaabaasaan gadi jiray laakiin marka anigii rag badan oo saaxiibada ayaa ku shaqaynaan arkay saas da- daraaddeed igu kalliftay inaan shoobinka doorbido Een, labadoodii haddii laisbarbardhigo horta dumarka u badan saaad u jeedid anigu alaabaha dumarkan iska iibinaa marka raggana waa jiraan carfisooyinkii iyo waa- waxyaabihii laga maarmaanka ahaa oo xagga guriga arfinta waxyaabas oo kale waa iska iibinaa laakiin badi haddii la dhaho ganacsigeena dumarku u badan yahay
waayahay ee, labadii sano ugu dambeeyey baa ka shaqaynaysay ee, waxyaabahan Ee, ma jiraan markaa ee, saro kaca oo dhanka ee, ganacsiga oo aad ka samaysay haa waa jiraa kolley qof eh, khasaaro soo doonay ma jirayo marka waa waa iska jiraa kha- xoogaa waa waa iska jirtaa faa'iido laakiin een, ma burna waayahay ee, dhallinyaro kale oo waxaa jira oo shaqooyinkan oo kala qabta ee, iyo weliba dhallinyaro ee, shaqalaan inta badan ka cabta marka ee, dhallinyaradaas maxaa odhan lahayd Een, dhallinyaradaas way iska jiraan horta shaqo la'aan eh, way ka cabanayaan laakiin een, qof sibuu xabuu u arkaa laakiin aniga hadda ilama muuqato wax waddanka lagaga tegaayo oo la iska joogi lahaa anigu waxaan ka doorbidi lahaa horta waddankan waa khayraad baa ku jira si aniga aaminsanahay laakiin qof dhallinyaro aniga camala rag eh, si aragti kale waa ka aamini karaa wuxuu dhihi karaa aniga eh, saad adiga hadda miidiyaha eh, mararka qaar laga daawado ama aad ka aragtaanba waxa weeye eh, dhallinyarada inta badan waxay ka cabanayaan xagga shaqo la'aanta marka aniga waxaan ka odhan lahaa dhallinyarta iska joogan waddankoodii waa ujeedan khayraad baa ku jira aniga waddankaa iskaga shaqaysanaysa aniga aaminsanaan meel naguma socdo hadda wixii soo socda waan arki doonaa laakiin hadda hemigayga waa ujeed waa iskaga jiraa laakiin haddii isbeddel aan arko meel kaga fiican laga yaabaa inaan ka baxo docda kale waxaa jira iyaguna dhallinyaro suuqa gudihiisa ku iibiya elektaroniga ama qalabka korontada waxayna iga warrameen bal sida ganacsigooda iyo weliba waxyaabaha ay ka faa'iidaan shaqadayda waa elektroniga xagga elektroniga qaabilsanahay waxaan ahay waxaan nin ganacsada ganacsi hadda bilaw xagga elektroniga ka shaqeeya ma fahad insha Allah hadduu ilaahay idhaan waxaan rabaa inaan kusii kordhiyo elektroniga shaqo kasii wacan iyo inaan kasii meel horumar kasii gaaraan rabaa waxaani waxaa ka mid ahaa sida koonfeerada taleefanada galalka taleefanada adigu wax walba oo taleefon la gelinayo sida electronic baan kuri wax walba taleefon la gelinayo sida gulubyada wax walba electronic ku saabsan ay iibiyaa walaal macaamiil badan baa wuxuu maasha Allah haddeer anigu hadda dhalinyarada saaxiibadeeda waxaan kula talin lahaa inay magaalada shaqo way buuxdaa ay shaqaystaan oo hadda shaqo ay qabstaan sida aniga waxaan mar walba wahmin jiray inaan wadanka waxba aan laga helin wadanka waxba uusan yeelin marka markaan arkay micnihii fahamkiisa marka shaqada aan xigalay waxaan arkay in wadanka email iga fiican uusan haynin wallaahi isbedel maasha Allah aad baan u dareemay isbedel weyn baan dareemaya saaxiibka cali markaan shaqada aan bilaabay adugu macnihi wax yar baan ku bilaabay haddana maasha Allah ilaa iyo heer magac baan yeeshay hadeer shaqada waxaan ka soo balmeel hoosaan ka soo bilaabay haddana maasha Allah meherad weyn baan leeyahay magac leh hadeer hoosadaa weydiisay aad tiraadeed magacaasi deeq ma taqaan deeq electronic ma taqaan aad baa loo yaqaan maasha Allah hadeer awal meel yar baan ka soo bilaabay walaalka cali waxaan xigsanay hadeer inaan horusi magacaasi yeeshaan xigsanay magac magaalada boos wadanka Soomaaliya magacasi yeeshaan yeeshaan ka wax magaalada boos qaasatan wallaahi waxaan aaminsanaa markaan shaqada aan bilaabay qof wiil walaal saaxiibkayga ah hadda maasha Allah adan u mahadcelinaya kaasaan macni igu dhiirigeliyay inuu macnihi magaca shaqada xaggaas igu dhiirigelisay oo shaqadaas ii shaqo bilaaway hadeerna maasha Allah adan u mahadcelinaya saa waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadeer tahriibtii waxaasi ku boqoflan oo niyadooda taa ku jirto inay waxaas iska dayaan taasaan aaminsanaa wadankooda ka shaqaysan wadan ayadoo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ay wadanka ka tahriibaan kuwana aysan ku qanacsaneen gudaha wadanka ayaa haddana waxaa jira tiro badan oo iyagu dalkooda ku kalsoon islamarkaana siyaabo kala duwan uga shaqaysta yuusuf maxamuud v o a boosaaso haatana dhinacii suugaanta ayaan dhegeystayaal soo gaadhnay heesta sagotis iyo weliba nimcaan hilaac iyo xamda kuwiin ayaan idiin soo gudbinaynaa oo ha araba haatan xilligan oo kale dhegeysta
inkastoon sadowgiisa dooqisanyaday haatan urda seexad la diiday sorna aan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkiisidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaala ku sagootiyaya ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaalan ku sagootiya baxeeda cadeed sagal waagu kuqaytay saymihiisa adaa saxankiisa lahoo subaxeeda cadeed sagal waagu heestaasi sagootis iyo fanaaniinta nimcaan hilaac iyo xamdi kuwiin haddaynu intaa ku dhaafno dhegaystayaal haatanna dhinacii ciyaaraha waxaa inoo hayay waryaheenna jamaal axmed cusmaan
qaybtan waxaannu ku falanqayn doonaa guud ahaanteedaba horyaalka dalka ingiriiska gaar ahaan kulamada xiisaha badan ee afarta kooxood ee horyaalka kala sarraynta ugu horreysa u harsan naadiga lester city oo hadda horyaalka hogaaminaysa ayaa waxay iska leedahay saddex iyo konton dhibcood waxayna ciyaartay lix iyo labaatan kulan waxaa ku soo xiga tottenham hosbar oo koo iyo konton dhibco iska leh arsenal ayaa dhibco intaa la mid a iska leh hase yeeshee dhinaca farqiga gooldhalinta ayaa labada kooxood labaad iyo saddexaad kala yihiin manchester city ayaa iska leh toddoba iyo afartan dhibcood haddaba bal aynu qaadaa dhigno kulamada lester city oo horyaalka hogaaminaysa u harsan labaiyo tobanka kulan ee soo socda kulanka ugu soo horeeya ayay la ciyaari doontaa naadiga norwich city oo lagu ciyaari doono gegada naadiga leicester city halka west bromwich albionna ay u socdaali doonto watford city ayay sidoo kale gegada leicester city kula ciyaari doontaa oo watford ayaa marti noqon doonta newcastle united ayaa loo martin doonaa oo naadiga crystal palace ayaa sidoo kale u soo socdaali doonta naadiga leicester city southampton ayaa gegada leicester city kula ciyaari doonta sunderland ayaa sidoo kale loo martin doonaa westerham united ayaa waxay la ciyaari doontaa naadiga leicester city swan city ayaa sidoo kale la martigelin doonaa manchester united ayay u socdaali doontaa everton ayaa kulanka toddobiyo soddonaad ah halka kulanka sideed iyo soddonaadna uu yahay naadiga chelsea oo ay leicester city kula ciyaari doonto gegada stanford bridge haddaba kooxaha u harsan ee waaweyn leicester city labaiyo tobanka kulan waxaa ka mid a chelsea oo kulanka ugu dambeeya iyo naadiga manchester united oo kulanka lix iyo soddonaad laba kulan ka hor intuusan horyaalka dhammaanin naadiga kubadda cagta tottenham oo labaad ah ayaa labaiyo tobanka kulan ee ay ciyaari doonto waxa ay kaliyihiin swan city westerham united arsenal astonvilla baronmouth liverpool manchester united stock city west bromwich albion chelsea newcastle iyo southampton haddaba tottenham hasber kooxaha waaweyn waxaa u harsan arsenal oo ay hadda booska labaad ku wada jiraan liverpool manchester united iyo chelsea marka loo fiiriyo iyada iyo leicester city naadiga tottenham hosber ayaa kulamo waaweyn ay u harsan yihiin naadiga arsenal oo iyadu hadda saddexaad ah waxaa kulamada u harsan ay yihiin manchester united oo kulanka ugu horreeya ay la ciyaaro doonta ah kulankaas oo naadiga kubadda cagta ee arsenal u socdaali doonta naadiga manchester united arsenal waxay gegadeeda ku martigelin doontaa swan city kulanka labaad halka ay u socdaali doonta tottenham hosber waxay sidoo kale martigelin doontaa west bromwich albion waxay u socdaali doontaa arsenal everton markaa kadib ayay martigelin doontaa naadiga arsenal naadiga kale ee watford city waxay naadiga arsenal ay u socdaali doontaa west ham united waxay martigelin doontaa crystal palace markaa kadibna waxay u socdaali doontaa sunderland waxay martigelin doontaa norwich city iyadoo markaa kadibna ay u socdaali doonto naadiga kubadda cagta manchester city kulanka ugu dambeeya arsenal ayay gegadeeda emirates stadium kula ciyaari doontaa naadiga astonvilla haddaba arsenal kooxaha waaweyn ee u harsan waxa ay kala yihiin naadiga manchester united oo kulanka ugu horreeyaba ah naadiga manchester city oo kulanka ugu dambeeya kulanka ku xiga ah iyo tottenham oo ay iyadu isku haystaan booska labaad hadda naadiga manchester city ayaanu aadayna kulamada u harsan ee labaiyo tobanka kulan ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kulanka ugu horreeya naadiga newcastle united oo ay marti u noqon doonto liverpool ayay sidoo kale gegadeeda anfield kula ciyaari doontaa naadiga manchester city astonvilla ayay la ciyaari doontaa naadiga manchester city norwich city ayay sidoo kale la ciyaari doontaa naadiga manchester city manchester city waxay la ciyaari doontaa manchester united oo isku magaalo ay ka dhisan yihiin markaas oo gegada itihad stadium lagu ciyaari doono barnmouth ayay u socdaali doontaa west bromwich albion ayay martigelin doontaa chelsea ayay u socdaali doontaa stock city ayay la ciyaari doontaa southampton ayay sidoo kale la dheeli doontaa manchester city arsenal ayay gegadeeda itihad stadium ku martigelin doontaa swansea ayay marti u noqon doontaa naadiga manchester city manchester city kooxaha waaweyn ee horyaalka dalka ingiriiska waxaa u harsan liverpool manchester united chelsea iyo arsenal haddaba labaiyo tobankaasi kulan ayaa dhegaystayaa lagu go'aamin doonaa cidda horyaalka ingiriiska sannadkan ku guulaysata xubintii cayaaraha halkaa inoo joogto tan kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan aad buu mahadsanyay maxamed oo dee dhinacii markadhood nimcaan hilaac iyo xamdikooyin baanu dhegaystayaasha u saaray haatanna dee gebagabada idaacadda mar haddaynu joogno waxaynu dhegaystayaasha u keennaa suleekha hees la yidhaahdo marka waxa wada qaada caashe cabdo iyo xuseen suudani markaa waa qaraamigii old schoolkan ka sheekeyn jiray aad iyo aad ha waay kusoo dhawaada dhegaystayaal
waaya heestaasi sulaakha iyo fanaanada caashe cabdu iyo xuseen suudaani waxay u dambeysayey barnaamijkayga duurnimo inta haddii la dhahda afartaynu maanta dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjariya dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegayaa sidaas iyo duhur wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.